In ka badan laba boqol iyo lixdan arday oo gabdho ah kuwaas oo bartay farsamada gacanta sida cilaan-saarka iyo harqaan-tolista ayaa munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo loogu qabtay magaalada muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Agaasimaha dugsiga farsamada gacanta G-Kingi Company, Cabdiqani Xasan Xaaji ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ardadan barteen.
Waxaan aasaasnay barnaamijkan G-Kingi Company kambaniga aan leenahay. kambaniga wuxuu leeyahay qeyb hay-ad ah oo loogu talagalay in dumarka lagu tababaro wax lagu baro wax lagu soo saaro alxamdulilah waxaan bilaabnay sanadka hore dhamaad dhamaaday agoosto maantana alxamdulilah waxaan haynaa productiga soo saarnay warshadaa nahay banaanka in laga maarmo oo qofka gudihii wax ka qaato Iile Maxamed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Xamarweyne gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir jawaahir maxamuud baarqab iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xukuumadda federaalka soomaaliya isaaq xaashi jimcaale oo kasoo qayb galay munaasabadda ayaa si wada jira ugu hambaliyeeyay ardada qalinjibisay iyagoo hadallo dardaaran u soo jeediyey ardada waxaan leeyahay ha la sii wado maxawaye qofka asaga dalbanaya waxbarashada iyo kan maxawaye waxbaranayaba waxa waayey waa waxa ugu qiimaha badan le bini aadamka waxaa maaragta aad noo farxad gelinayso xilliga hadda aan joogno inay ku soo aaday in warshad laga sameeyey libiskayni maaragtay annaga aan samaysanayno dadka kambanigan jikin ee runtii gartay in gabdhaha soomaaliyeed hal abuuradooda lasoo bandhigo wax la baro waxaan leeyahay adiga iyo tiimkaaga iyo cid kasta oo gacankuugu siisay waa idiin mahadcelinayaa iyadoo uu nala joogo wasiiru dowlihii iyo wasaaradda ganacsiga waxaa moodaa waa shirkii ama xaflad aan joogo oo hal wasaarad ay saddex mas-uul ama xafiiskii madaxweyne ay ka wada yimaadaan aad in la idiin jecel yahay kanana sii badantihiin dad badan ayaan rabaa gabdhahayga maamusheega
marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan oo lagu guddoonsiinayo gabdhaha waxbartay gaar ahaan xirfadaha bartay waxaan u mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay g king ha ahaato ama howlwadeennada kale ha ahaadaan macallimiinta inta gacanta ka geysatay inay gabdhaha waxbartaan aad baan uga mahadcelinayaa